waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa maanta halkan stuudioga marti noogu ah faysal axmed salaad oo faysal magan sidoo kale loo yaqaano degana magaalada brisbane ee gobolka queensland faysal waxa uu magaaladan melbourne u yimid bilado ama abaalmarino markaasi lagu siiyey xaflad halkaani ka dhacday faysal soo dhawow walaal xasan aada ayaad u mahadsan tahay waan dhowahay waa gartay waa mahadsan tahay intaynan u gelin brisbane iyo howlaha aad ka qabato xafladda halkan aad u timid oo abaalmarinta lagugu siiyey bal waxaad ku mutaystay abaalmarintaas waxaa ahayd hadaad dadka u sheegtay walaal aada baa u mahadsan tahay xasan xalfadan halkan aan u imid waxaa maaragtay igu casuumay safa liban yuusuf abaalmarinta aan qaatayna waxay ahaayeen laba abaalmarin oo kala duwan midda koowaad ee jaamacadda aan dhameeyey hadda sanadkan lasoo dhaafay ayaa lagu siiyey midda kalena waxay ahayd communitiyada aan la shaqeeyo howlaha aan la qabto ayaa lagu siiyey waa gartay marka communitiyada tan soomaalida usoo noqonaynaa laakiin waxaad qeyb ka tahay urur ballaaran oo afrikaanku leeyahay oo queensland ka dhisan bal ururkaas waxa uu yahay iyo wuxuu qabto walaal ururkaas magaciisa waxaa la yidhaahdaa queensland african community council waa organisation weyn oo ah dallad uu ah dhammaan afrikaanka degan gobolka queensland inta laga bilaabo brisbane townsville canes rockhompton dhammaan inta degan maaragtay gobolka queensland waa gartay queensland gobol ahaan marka loo fiiriyo gobolada kale waaweyn oo sydney new south wales ama victoria kale afrikaan ahaan waa gobol noocee lagu noolaado
i think siday ila tahay gobolka waa gobol ballaaran victoria oo kale weeyo gobol weyn weeyo ma xuma noloshiisa waa gobol lagu noolaan karo dadka afrikaankana dad badan ayaa ku nool halkaa degan waa garta ururka marka afrikaanka aad la shaqaysid muxuu qabtaa guud ahaan waad sheegtay urur ballaaran oo dalada oo matala afrikaan kala duwan inuu yahay laakiin muxuu qabtaa communitiga u qabtaa ururka inta badan ujeedkiisa waxaa weeye in uu la shaqeeyo communitiyada kale ee afrikaanka ah sidaad og tahayba waxaa jira maaragtay suudan community somaali community dhammaan communitidaas ayuu la shaqeeyaa uuna u yahay cod tusaale ahaan markii arrin dhib ay imaado ama ayba noqotay in la sheego dadka afrikaanka ee waxtar kale maaragtay in loo sheega la rabo ummadda kaleeto waa dadka gudbiyo waxayna cod u yihiin qof kasta oo afrikaan ah oo degan gobolka tusaale ahaan waxaan leenahay dad maaragtay wax qabsado waxaan leenahay maaragtay dad u baahan in la caawiyo waxay cod u yihiin intaa oo dhan waa garta haddaan soomaalida usoo noqono adigu wadanka dhowaan baa timid dhowr sanaad joogtaa sidaan ka warhaye xerada qaxootiya oo eriteria aad soo joogtay marka dalka intaa timid hadda iyo soomaalida brisbane iyo howlaha aad u qabato sideed ku bilowday maxaase u qabataa
horta wadankan waxaa joogaa adi in ku dhow toddoba sana hadda waxyaalaha aan inta badan aan la qabto soomaalida waxaa ka mid ah in aan caawiyo intaan awood inaan caawin karo qofka markuu u baahan yahay caawimaad mararka qaar waxaan sameynaa xalfado oo maaragtay dhalinyarada iyo dadka professionaalka ee shaqaysto ay isku arkayaan maaragtay oo aqoon weydaarsi ay isku dabamarsanayaan mararka qaar waxaan sameynaa xalfado sida maaragtay maalinta xorriyadda soomaaliya oo kaleeta ah marka adiga waxyaalo badan ayaan dadka isku daya inaan la qabto taasna maaragtay waa waajibaad naga saaran dadkeena mar walba inaan garab joogsano oon caawino
hay-ado qaxootiyada la shaqeeyaad dhowaan khudbad ka jeedisay khudbadii aad u jeedisay iyo howlaha hay-adahaas aada la sameysay markay noqoto arrimaha qaxootiga haddaad iyagana nooga sheekaysa yee khudbadaniyo khudbad maaragtay waxay ahayd ka dhacday brisbane olso way ka dhacday halkan melbourne sydney way ka dhacday waxaa laga hadlayay dhibka ay maraan dadka wadankan ku cusub dhibaatooyinka ugu weyn maaragtay ayaan ka sheegnay halkaa ee dadka ay maaragtay wajahaan marka ay wadanka ku cusub yihiin run ahaantiina waxay ahayd xalfad aada u wanaagsan waa garta marka maxay yihiin bal hadda hadda u sheegto dadka qaxootiyaha soomaali baa dabcan ku jiro badan oo qaar doonya ku yimaadaan oo qaar qoysaskoodii dalka keeneen caqabadaha ama dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ay maraan oo aada aragtay dadka qaxootiga maxay yihiin caqabad marka la yiraahda niyo waxay ku xiran tahay qof kasta levelka uu ku yimid halkan dee qofkii ka yimid magaalo oo markaa asagoo aqoon la yimid halkan wuu ka dhibyar yahay qofkii maaragtay halkan ku yimid asagoon maaragtay aqoon lahayn ama luuqadii wadanka looga hadlayay fahansaneen laakiin dadka waxyaalaha ugu badan ay ka cawdaan weliba gobolka aniga aan joogo een waxaa weeye luuqada tan labaad waxaa weeye shaqo la-aanta halkaa ka jirta dhalinyarada oo inta badan si walba iskugu dayaan inay shaqo helaan dhib ku ah een waxaa kaleeto oo ka jirta isdhexgalka bulshada Had- bulsho in la dhexgalo waxay u baahan tahay luuqadooda inaad fahmaysid dhaqankooda inaad fahmaysid marka waa dhib laga gudbi karo laakiin u baahan waqti marka had iyo jeer dhibaatooyinka ugu badan hadda oon dhihi kara gobolka aad buu u saameeyey waa shaqo la-aan
ma jiraan marka hay-ado queensland ka dhisan oo oo dadkaas cusub oo dhibaatooyinka shaqada iyo afka iyo ka haystaan ee adeegyo u qabto oo howlahaasi ka caawiyo ma jiraan hay-ado badan waa jiraan oo maaragta isku daya inay dadkaas caawiyaan laakiin midda koowaad waxaa weeye qofka asaga inuu iscaawiyo luuqadda uu barto si walba oo lagu caawiyo haddii shaqo lagu geeyo luuqaddii aadan garanaynin dhaqanka aad weli aadan fahmin wadanka aad ku cusub tahay dee shaqadaas ma haysan karaysid waayo een, ma kugu filna luuqaddii aan kugu filnayn weli marka adiga waxay ku xiran tahay in dadka ay waqti qaataan ay maaragtay ay ku een, qabsan karaan shaqooyinka loo dhiibi karo mustaqbalka
waa gartay eh, soomaalidu inta badan eh, waxay ka shaqaysataa raggoo kale tagaasida iyo uberkoo kale oo hadda aada ugu badan dhalinyarada Eh, shaqooyinkaas ma loo arkaa shaqooyin caadiya mise waxaad is leedahay waa ku meel gaar oo qofku intuu shaqo kale ka helayo wax uun uu dakhli ka samaystay weeyaan lacag walaal xasan horta een, shaqooyinka waa shaqooyin ku fiican horta ani aragtidayda ku meel gaar ku fiican waayo waxaa fiican shaqada marka aad qabanaysid inay ku horseedi karto shaqo kalo marka shaqo taxi ama uber si walbood u wadid gaariwaduma baa taqaanaa uma malaynaa shaqooyin kale inay ku horseedayso laakiin markay imaado noloshii waad u baahantahay lacag inay kusoo gasho si ay kugu soo gashaba marka waxaan dhihi lahaa taxiga iyo uberka waa shaqo ku fiican maaragtay in noloshaada aad ku dabartid inta aad shaqo fiican aad ka helaysid oo shaqo la-aan aad u dhaanto
waa gartay guud ahaan eh, soomaalidu meel kastoo ay joogaan waxaa la yidhaahdaa eh, waa dad kala qaybsan oo ururo aada u badan oo kala duwan leh ama melbourne ha joogeen ama sydney ha joogeen brisbane ma ka duwan tahay mise mise waa sidaasun wal xusan su-aashaa horta su-aal adag weeyo laakiin sidaad ogtahayba soomaali meel kasta oy joogto waqti xaadirkan ma arkaysid dad isku xiran kala qaybsiga ugu jiraa meel walba kala qaybsigana maaragtay dhibaatooyin badan ayuu u geysan karaa een, soomaalida guud ahaan waayo wadankan aynu joogno sistamkiisa wuxuu- sistamka waa in la fahmo siduu u shaqeeyo si wax loo qabsado dee haddii aad kala qaybsan tahay sistamkii ayaaban ku aaminaynin dee haddiina lagu aaminaynin cid maaragtay ma eh, dadka waxba lama qaybsan karaysid marka kala qaybsigaa wuu jiraa een, waxaan rajaynaa maaragtay in soomaalida meel kasta oo ay joogto waxyaalaha noocaasa laga foojignaado oo soomaalinimada ay dadka ay deeqdo oo maaragta si wax loo qabsado haddaad tusaale ahaan siisid eh, kala qaybsigaas dhibaatooyinka uu leeyahay macnaha see seebaan loo aaminayn qo- kala hadday dad kula qaybsan yihiin aaminaad la-aantu xagee ka imaanaysaa matalan tusaale haddana siisid xasan jaamac sidaa ogtahayba australia waa wadan multicultural ah community ahaan ayuu u dhisan yahay dadka community community ayay u dhisan yihiin soo maaha Yeah.
marka midda jirta waxa weeyo communityga marka uu kala qaybsan yahay dee dadka wax lama qaybsan karo waayo sideen kugu aaminayaa adiga isma wadatid marka taa dhib weyn ay u geysanaysaa waayo inta badan markii xalfad aa qabanaysid oo kaleeta ama markii aad rabtid in dhaqankaada soo bandhigtid dowladoo kale haddii aa wax weydiisad si ay kuu saboorti gareeyaan dee dad kala duwan oo kala socdaa tihiin taa markay imaado dadka waxba lama qabsan kartid dhib baa kugu dhici karo ilaahay naguma rido dhib baa iman karo dee dhibka si loo xaliyo waa inaad tihiin dad isku xiran haddii aadan ahayn dad isku xiran dee wax ma qabsan kartiin iyadana marka kala qaybsiga meel uu ku fiican yahay marnaba ma jirto waa gartay adugu hadda nin dhallinyaro ahaa tahay arrimahaas badanaa waxaa lagu eedeeyaa dadka waaweyn oo soomaaliya ka yimid oo eh, qabiliyadii iyo laga yaaba inay ku badan tahay arrintaas hadda dhallinyaro ahaan adugu nin dhallinyaro ahaa tahay sidee looga bixi karaa mise ka duwantiin idinku generationada hore oo eh, kala qaybsanaantaas aada loogu eedeeyay inay qayb ka ahaayeen aad baan ugu dawannahay sidaan aaminsanahay aniga dhallinyaro ahaan dhallinyarada haddii aad ixtiraamtid way ku ixtiraamayaan dan kama lihin qabiil dan kama lihin kala qaybsi haddii aad ixtiraamtid waan ku ixtiraamaya anaa waxaan aami- waxaana aaminsanahay dhallinyarada kale oo da'dayda ah iyagana sidaa inay u fikirayaan Ee, guud ahaan eh, nolosha australia intaadan imaan waxaad ka aaminsanayd iyo hadda intaad timid iyo toddobadii jeer ma jiraan waxaad is leedahay saan ma moodayn ama wanaag ha noqoto ama ama xumaan ha noqoto
horta niyowda su-aal culus wey su-aasha laakiin um, australia n waxaa yaalo fursado kala duwan oonan aalin halkii aan ka nimid marka fursadahaas uma malayn jirin in ay jiraan fursado intaan la eg oo laga faa'iidaysan karo waddankan inuu haysto waxaan aaminsanahay haddii aad waddadeeda la timaadid oo dadaalkeeda aad yeelatid waddankan in aad noqon kartid wax walba oo aad rabtid macquul waxaa ah inaad madaxweyne ka noqotid prime minister ka noqotid marka taasna waxaan u arkaa maaragtay fursad weyn
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho